إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ka shaqaysta magaalada xog ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladda federaalk ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa la baahiyey qaybta saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflixeen qaar ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib muddo afar maalmooda uu xirnaa suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha guddiga ganacsatada ayaa ku dhawaaqay in maanta ay dib u fureen suuqa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa magaalada disaba u tagay dardargelinta heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afar iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena waa waafaqsan laba iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ka shaqaysta magaalada faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaray maxmed qaasim magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ka shaqaysta magaalada wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa fanax waxaana dilkiisa loo adeegsaday toorey muras oo kala dhex galay gacanku-dhiiglaha iyo fanax ayaa ugu dambeyn dhaliyey in fanax dhowr toorey lagu dhufto sidaasna uu goobta ugu dhinto mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ee kaaga dhowaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay marka ninkaas waa dhintay fanaxa la dhihi jiray nin wuxuu haa iska shaqaysto ma hoteelada iyo labaajooyinka iyo ka shaqeeyo nin aad beledka looga yaqaano u ahay ninkaas allah u naxariisto waxaa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ninkaas waxaa lagu dilay hubka nooca loo yaqaano toorida dhiiggiisa hadda gadaashaydaan uu quman yahay waxaa lay sheegay in dilkaas uu ka dhashtay biyo meeluu waraabinaya biyo yaroo gaaray uu ka dhashay ninkii macnaha oo toorida ninka ku dilaa aa biyo gaareen kabacdii wuxuu dhahay biyaha adii gaarsiiday adiga ismaandhaaf aa ka dhashay meeshaas markaasna maynan helin dad kala celiye iyo fursad macnaha kala celi maynan helin marka meeshaas shaydaan baa ka shaqeey mar ninkaas dhintayna allah u naxariisto dilaadka nuucan ah ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka iyagoona badankood ka dhacayay meelaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka
xog ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladda federaalk ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa kana cabdulkhaaliq macni cabdiweli
ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa maalintii shalay ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaalka ayaa ka dhacay isgoyska mirinaayo ee magaalada muqdisho waxaana uu u dhexeeyey ciidamo uu watay taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis iyo sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed cali ogaas dagaalka waxaa ku dhaawacmay taliyaha booliiska saldhigga degmada cabdicasiis oo ku sugnaa halka uu dagaalka ka dhacay waxaana goobta soo gaaray ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalk kuwaas oo isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan balse wax ka qaban waayey si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aada u soo badanayay israsaaseynta ay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalk kuwaas oo mararka qaar iska dila saraakiil iyo askar aada u fara badan waxaa la baahiyey qaybta saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay kasoo aflixeen qaar ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaarah yaasir cabdalla
بسم الله الرحمن الرحيم
muasasada warbaahineed ee al-kataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir ee ay kasoo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan dadka kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ah nabadoonguuleed oo ah naqiibka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga banaadir kaasoo jeediyey kelimad dardaaran ah waxaana kala googooyey oo gaalada noo majaxaabiyey oo tobanka dowlad goboleed noo sameeyey waa qabiliyad nebiguna qurmoon buu ku tilmaamay dalka waxaa googooyey oo sababay in etoobiya qabaa'illa soomaaliyihii yidhaahaan federaalkan etoobiyaan ku biiraynaa etoobiyaan ku biiraynaa waxaas qabiliyaddaa keentay iyo sidoo haddii ilay kuu run yahay soomaali loo googooyey laba sugaanooda qabiiladda ku saabsan ayaan rabaa wixii ilaah iga garan siiyo inaan haddii ilay kuu run yahay ka idhaaho taariikh nin raacaa wixii tegey ka sheekee taada gabay tilmaama haddaan idin tusaaleeyo taladu halkay weys ka tahay taargad ka abbaaro tartan baa adduunyada ka jira tiigso meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel maraykan tunkuu buuray iyo tawgu nagu laayo tawfiiq iyo talo yuu ku helay taangi iyo aarmi tiisoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka ayaa tacaddi noo geystay tagoogaha ayuu naga jabshiya tiirka araxda tiro badanna noo qaybiyey oo cadowga taageerta tafaraaruquu nagu riday kala tag soomaali toban dowlad goboleed ayaan taagannahay maanta waa tawsta nagu raagtay oo lumisay tawfiiqda tiiraanya ciilkana nabaday tabaryaraanteenna toobadana dad badan seejiyey iyo toodii aakhiro tuugu iyo xumaantana na baray tuugsa gaalada toobiyahana noo diiday oo talena weydaarshay tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa tolla'aan wuxuu nagu dhigay tooga ehelkaa taarixxumo waxaan soo marray tan iyo waa dheer oon turunturoo noo kufnay oo toosi kari weynay tiro laguma soo koobi karo tix iyo suugaan war ka taliya sidii loo tirtiro lagu tahluukowi
abwaan maxamuud maxamed xaaji ibraahim oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee kasoo muuqday filimka kana mid ahaa ardayda kasoo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka jeediyey tix gabay ah
cirkoo maaxday jihadoo mugdiya midhifla yeelyeeshay mayay hooray miiraalo roob madarra yaabyaab leh mijo gooye mirayaal galbaday hogollo miishmiishtay hilaac milifle fad malaasan waqallo miisaaman onkod miistay biyahoo maslaxay muranno yeedhyeedhay jir marhmadhay maayado isdilay danabyo mawmow leh mahiigaan xaglaha meel dhigtoo macasha laalaashay mahiigaan xaglaha meel dhigtoo macasha laalaashay guga oo markiisii curtoo dhibic ku maansooday dhulka oo intuu wada masaxay daadku muulacyeeyey ballidoo xareeyadda macaanrahu mushaaxayo dhirta oo magoosho mankiyo faraqu muudhmuudhay awrkoo intuu dhibi marsaday malanda oo qooqay adhigoo barqada maarmay oo milicda seexseexday geeloo markaha buuxiyoo duhurka loo maalay ummadoo midowdoo wanaag midigta laysqaaday beledoo magligii tuurtay oo nabad la maaxayo hablahoo baldhoolaha mudhiyo maadha guranaya meherkiyo arooskoo dhacoo lagu mataanoobay dudadoo min weyn laga dhisoo mawlo laga taagay alool midabsan muunado qurxoon magar dhalaalaya maydhax kebada googoos murtile hararro maajeena gibil madowa saal midhicsanoo muuqa lagu daahay noloshaa miyiga taalle ee lagu maqsuudayo balaal mariyo gabaygii micnaha lagu misaalayey
suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuni ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ka qayb galay soo xiritaanka mucaskarka sheekh bashiir wuxuuna suldaanka tilmaamay in xilligan la marayo iyadoo ay jabeen shisheeyaha magacyo beddelna ka bixi laayihiin
xaqiiqdii mucaskarkan wuxuu ku soo beegmay wakhti muhiim ah oo ay isbeddelayso gaaladii oo la dhihi jiray atimis loo beddelay magacoodii au sam mucaskarkan sheekh bashiir culimada nuqubada khiyaadada dhallinyarada inta ka soo qalanjebisay iyo intii hore u qalanjebisay iyo macal abwaaniinta waxaa noo yaalla in gaaladaas hadda halkasan isbeddeshay inaad qalbigooda ka saartaan inay soomaaliya joogaan waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii jebin lahaa inuu ilaahay idinka dhigo hormuud ilaahay idinka dhigo reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay walaalahooda ku soo daydaan oo ay soo hijroodaan waxaan idinka rajaynaynaa markaad abwaaniinta maqashaan inaad noo iman doontaan oo sufufta buuxin doontaan mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan hargeysa iyo burca iyo boorama aan xorayn doonno insha allah baddii saylac oo loo saxiixay abiy axmed iyo axmaarada qalbigooda inaad ka bixisaan aa laydinka rabaa waana ka bixinaynaa biidni illaahi albaari haddaan nahay mujaahidiinta soomaaliya mana yeelayno mana yeeli doonno waana difaacaynaa insha allah etoobiya iyo yurub iyo maraykan waxay isbahaystaanba ilaaha nooga filan insha allah abwaan kaysa axmed oo loo yaqaano abwaan hilaal kana mid ah abwaanada iyo ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa markiisa lagu soo dhoweeyey manasada wuxuuna goobta ka tiriyey tix gabay ah saaxiib nageeyow adduun subaxba wacayne waagii beryaba wasi kale laydha socotaaye samadiyo cirkuba maalin qudha ma aha samdeele saqda dhexe habeenada badhbaa saawasawa ahe sacadda iyo midhidhkaa ku bara midiba saansaane aadmigiina kala soocanyo laba saf weeyaane fii sabiililaah ruux dadkii kala sagsagayey sakankiiba gees buu jiraa midab sagaalowe mabda'aha sugnaadee wax kale meel saldhigi waaye sidiisaba adduunkana markaad hore u soo joogtay maantana saxiya maanu tahay xalka soconaya saadaasha waa laga fahmaasaan dambiya waaye saddexiyo waxaan laba midha karaya sawdkayga ee aan kala sarbaxay waaye ahaan kuu sawirayaae war sugaantan eeg wadigiisa jica ahaay muslimiintii suushiyo dulmigii miciida soo faystay sufahadii wakhtiga noo heshee nagu sarkaalaysay maamuladii sancada liita iyo taladii soo yaantay muslimiinta saxalkii ka dulwada dul saaraay suustiyo xanuunkii ku dhacay looga saahal yeeliye waxay suursan aadaanba way suuxdin baaxayaane nimankii shareecada sandehe diintu sooli weyday saarkii gumaystiyo raggii saancadaaha qaaday dowladihii sahyuunigu dhiseen seetadow go'an
weli waxaa halkooda ka sii socda kalimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir waxayna mu'asasada alkataa'ib ballanqaaday inay baahinayso qaybta xigta ee afaraad
عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
kadib afar maalmood oo u xirnaa suuqa ugeyn ee bakaaraha guddiga ganacsatada ayaa ku dhawaaqay in maanta dib loo furay suuqa faahfaahin ku aadan umuurtan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi guddigan ayaa horay u sheegay in waxa keenay xiritaanka suuqa uu yahay cadaadis aan yarayn oo ganacsatada uga imaanaya ciidamada b esta dowladda federaalka iyo wasaaradda maaliyadda waxay ganacsatadu sheegeen in cabashadooda ay u gudbiyeen dowladda federaalka islamarkaana jirin cid weli xalisay marka laga yimaado ballanqaadyo afka baarkii ah oo uu qaadayo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ganacsatada u sheegay in arrintooda la xalin doono guddiga ayaa ugu dambayn fiidnimadii xalay ganacsatada ku wargeliyey in dib loo furayo suuqa waxayna yidhaahdeen
annagoo ka wakiila midowda ganacsatada gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa ganacsatada kale ee gobolka banaadir ee aan matalno sidaasna berri aan suuqii ku furno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa ganacsatada intaas inay qaataan suuqyadii berri ay dib u furaan haddaba xirnaanshaha suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn soomaaliya ayaa ah mid soo noqnoqday waxaana ganacsatadu ay mar walba u xidhaan goobahooda ganacsi cabashooyin ku aadan canshuuraadka tirabeelka ah ee ay dowladda federaalka ku soo rogto taasoo keenta inay iridaha isugu dhuftaan xarumahooda islamarkaana hakad ku keenta sii furnaanshaha ganacsigooda warkan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa magaalada disaba u tagay dardargelinta heshiiska etoobiya lagu siiyay badda soomaaliya cali aadan xasan ayaa warkan inoo qaada dhigaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka cali balcad ayaa safar ku tegay dalka itoobiya halkaas uu kula kulmayey wasiirka arrimaha dibadda ee xabashada itoobiya labadan mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya labada dal kulankii cali balcad ayaa la sheegay inuu daarnaa in dowladda federaalka ay itoobiya kala shaqayso sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya taas oo horey looga siixay heshiiskii xaaraanka ahaa ee muranka badan dhaliyey safarka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxaa ka horreeyey wafda ka socday ankara oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga wafdagaas ayaa sidoo kale la sheegay in itoobiya ay kala shaqaynayeen sidii ay si sahal ah ugu heli lahayeen badda soomaaliya falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in cali balcad uu u tagay itoobiya maadaama la gaaray qorshaha lagu siinayay itoobiya badda soomaaliya heshiiska muranka dhaliyey ee itoobiya lagu siinayay badda soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda federaalka dhowr jeer kala xaajootay turkiga iyo itoobiya si loo hirgeliyo damca itoobiya ay ku doonayso badda soomaaliya
warkay dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa waynaga intaa